أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mu'asasada alkataayib ayaa ballanqaaday in goordhow ay baahin doonto qaybtii shanaad aflaamta taxanaha ah ee loogu magacdaray geedigii gurguurte guul amase gebidhaclayn xukuumadda riddada masar ayaa mar kale ka digtay in xabashada etoobiya ay u dhowaato badda cas iyadoona saluugtay heshiiskii ankara ah mujaahidiinta alqaacida ee faraca qaaradooka ah hindiya ayaa ka tacsiyadeeyey istishaadka sheekha maxamed mure jaamac oo ah waaligii wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya ku dhowaad siddeetan ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay duleedka magaalada hawaase ee dalka etoobiya xiisad colaadeed ayaa weli ka taagan deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona kooxda riddada maleeshiyaada fara badan ay ku daadoguraysay deegaankaasi kataabel akhbaari ayaa baa'isay filim cusub oo ah qaybtii koow iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga munaasabadda lagu calaamad saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada ceelbur ee wilaayada islaamiga galgaduud bulshada ku dhaqan degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe aflaamtii geedigii ee gurguurtay guul ama gebidhaclayn ee ay baahisay mu'asasada alkataayib xaflad lagu sagootinayey hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin aha taariikhda hijiri una ay tahay sagaal iyo labaatanka bisha jamaadul aakhiri kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataayib ayaa ballan qaaday in goordhow ay baahin doonto qaybtii shanaad aflaamta taxnaha ah ee geedigii gurgurta guul amar gebidhaclayn mu'asasada alkataayib waxay ballan qaaday in caawa ay baahin doonto qaybtii shanaad ee taxnaha loogu magacdaray geedigii gurgurta guul ama gebidhaclayn isdeerkan ayaa waxaa looga bogan doonaa xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu ee la soo dhaafay alkataayib waxay horey u baahisay koowaad ilaa iyo afraad ee xalaqaadka taxnaha ah geedigii gurgurta guul ama gebidhaclayn kuwaasoo xiise lahaa iyadoona caawa lagu wado mu'asasada inay baahiso qaybta shanaad oo muhiimad gaar ah leh xukuumadda riddada masar ayaa mar kale ka digtay in xabashada etoobiya ay u dhowaato badda cas iyadoona salugtay heshiiskii ankara xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya ah heshiiskii xaaraanta ahaa ee labiyo tobankii bishan uu xasan gurguurta ku saxiixay magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga ayaa diidma kulul kala kulmay qaar ka mid a dowladaha qaaradda afrika ee saameynta ku leh luulanada ka jira geeska qaaradda afrika xukuumadda dabadhelifka ee masar ayaa mar kale war ka soo saartay heshiiskii ankara iyo saameynta uu ku yeelan doono loolanka badda cas cabdifitaax al-siisi oo ah madaxweynaha masar ayaa sheegay in dowladdiisu ay il gaara ku eegayso natiijooyinka ka soo baxaya heshiiskii ankara ee ay kala saxiixdeen xasan gurguurta iyo abey axmed war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in shirkii turkiga ay ka rajaynayaan inuusan ooga sii darin xiisadda ka jirta geeska afrika balse ay ku qasban yihiin inay si dhow oola socdaan tallaabooyinka ay qaadaysa itoobiya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda dabadhelifka ee masar oo si kulul kaga hadlay damaca itoobiya ee qabsashada qayb ka mid a badda soomaaliya ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in xabashidu ay gumadaheeda dhigaan biyaha badda cas oo uu sheegay inay qayb ka tahay amniga qaranka masar البحر الأحمر هو للدول المشاطئة للبحر الأحمر ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر badda cas waxaa iska leh dowladaha ku teedsan xeebahaas mana la aqbali karo in ay soo gaaraan dowlad aan xeebtaasi ku dhirirsanayn inkastoo xukuumadda dabadhelifka ee masar aysan kooxda riddada ee soomaaliya ee qaybta ka ahayd heshiiskii ankara si toosa u dhaleeceynin haddana caddaymo ay bixiyeen mas-uuliyiinta xukuumadda alqaahira ayaa muujinaya in masar aysan la dhacsanayn tasarufaadka xasan gurguurte oo ah nin dhex maquuranaya gabadhaclayn siyaasadeed maxamed cabdulwaaxid oo ah jenaraal howlgab masri ah ayaa sheegay in faragelinta masar ee geeska afrika gaar ahaan soomaaliya uusan ahayn oo keliya mid ku dulmeereysanaya arrimaha khilaafka biyaha balse uu qeyb ka yahay dagaalka ay shahaadala dirirka ah ee ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab هناك طلب على آه، مشاركة مصرية في هذه البعثة القاهرة بتحل محل قوات كانت موجودة ل- تريد أن تعزز قدرات الجيش الصومالي من جهة تريد أن تحارب وتكافح عملية الإرهاب waxaa jira dalab ku aadan in masar ay qayb ka noqoto howlgalkan cusub qaahire ee doonaysa inay buuxiso booska ciidamo hore u joogay waxay doonaysaa inay xoojiso awoodda ciidamada soomaaliya taasi waa dhinac dhanka kale waxay doonaysaa in soomaaliya ay kula dagaalanto kana hortagto howlgalka argagixiso ee dalkaasi gaar ahaan halkaasoo ay ku sugan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo isha ku haysa mashhadka ee wax ka jira dalka haddaba waxaa la odhan karaa in joogitaanka masar uu ka dhigan yahay qayb ka mid a ujeedooyinkeeda diblomaasiyadeed في ال- الصومال لا سيما وأن هناك تنظيم شباب المجاهدين الذي يتربص للمشهد إذا تواجد القاهرة ك- كجزء من مهامها الدبلوماسية mujaahidiinta alqaacida ee faraxa qaardookaha hindiya ayaa ka tacsiyedeeyey istiishaadka sheekh maxamed mire oo ahaa weligii wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya sida uu ku waramayo cabdiqaadir maxamed rabbaani bayaankan oo ay baahisay mu'asasada asaxaab urdu ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda qaarad oo ekaha hindiya ayaa looga hadlay istishhaadka qaa'idkii mujaahidka ahaa ee asheekh moxamed mira jaamac oo dhowaan ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo ka dhaxday wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya kadib furfurasho iyo horudhac waxaa bayaanka lagu yidhi waxaana soo gaaray khabarka murugada badan ee geerida qaa'id hogaamiye u ahaa ummadda islaamka sidoo kalena ahaa xubin ka tirsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soomaaliya kaas oo ah sheekha mujaahidka ee moxamed mira jaamac oo ku shahiiday duqeyn ay fulisay dayaarad daroon ah oo ay leedahay maraykanka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allahayow naga ajaarsii musiibadeenna khayrna noogu beddel ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee bayaanka waxaana intaa lagu xijiyey aayadda qur'aanka saddex iyo labaatanaad ee suuratu alaxsaab marka uu allah subxaanahu wa tacaala leeyahay من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً intaas kadib waxaa bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida qaarad oo eekaha hindiya lagu soo hadal qaaday dhinac ka mid ah waxqabadkii barakeysnaa ee asheekh moxamed mira jaamac muddadii uu saaxada jihaadka taagnaa sheekh moxamed mire allah ha u naxariistee waxa uu ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu noloshiisa afartan sano wax ka badan ku qaatay meedaanka dacwada iyo jihaadka ugu dambayntiina allah ayaa u doortay in uu ka mid noqdo shuhadada kadib nolol adag oo ay ku gadaaman yihiin haliso iyo mashaqo uu u huray waddada allah waxaana lagu bartilmaamaysaday duqeyn salibi ah oo uga timid cadowga maraykanka hase ahaatee waxaa allaah mahadi ah in allaah sheekheena uu ku galladay khaatimo wanaagsan sida aan allaah oga rajaynayno ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida qaarad oo ay ka ahaa hindiya isagoo sii socda bayaankan ee baahisay mu'asasada assaxaab urdu waxaa lagu yidhi nolosha qofka mujaahidka ah waxay ku dhammaataa khaatumadan wanaagsan weliba isaga oo raadinaya waana khaatumada ku timaada dilka iyo shahaadada la yaabna ma lahan oo shahaadadu qofka shahiidayo ayaaba ah ciwaanka masiirada iyo mid ka mid a astaamaha muujinaya guusha iyo liibaanta jihaadka loo wado allah dartii waana tiir ay ku xoogoobayso masiirada jihaadka ayaa lagu yidhi waxaana bayaanka lagu soo qaadayaa aayadda boqol lix iyo soddonaad ee suuratu nisaa وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
waxaa sidoo kale bayaankan lagu daray baaq ku socda mujaahidiinta oo ku aadan in lasii xoojiyo dacwada iyo dagaalka jihaadka ee ka dhanka ah maraykanka iyada oo la adeegsanayo xoog xikmad iyo aragti fog maadaama aysan suurtagal ahayn in la dhaqan geliyo cadaaladda islaamka ee uu hagayo nidaamka shareecada oo uu hadafkiisu yahay dhisidda khilaafada ku taagan dhabbihii nubuwada intaba uu adduunkan xoog ku haysto madaxa sharta caalamka ee maraykanka waxaa sidoo kale muhiim ah ayaa lagu yiri bayaanka in la fahmo in maraykanka iyo xulufadiisu ay ku guuldarraysanayaan mid dhow oo saaxiib ah iyo mid fog oo cadow ahba ha ogaado in maraykanka iyo xulufadiisuba yihiin kuwa khasaaray oo ku hoogay adduunka iyo aakhiro xukuumadaha riddada ee ku lugta leh dagaalka sahyuusaliibiga ah ee uu hogaaminayo maraykanka ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay ka baxaan dagaalkaas maadaama ay tallaabadaasi ku jirto badbaadadooda ayaa lagu yidhi ugu dambeyn bayaanka ayaa waxaa tacsi loogu diray mujaahidiinta shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamka gabagabadii waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa guud ahaan ummadda islaamka iyo mujaahidiinta ku sugan dunida guudkeeda sidoo kale waxaan u tacsiyeedeynaynaa hoggaanka guud ee alqaacida iyo amiirka xarakada al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayde xafidahullah iyo dhammaan hogaamiyeyaasha iyo ciidanka mujaahidiinta tacsideennu waxa ay sidoo kale ku wajahan tahay bulshada soomaaliyeed iyo qoysaska sheekh moxamed mire iyo ahalkiisa waxaan allah oga baryaynaa in uu shahaadadiisa aqbalo hana geeyo jannada ugu sarraysa isaga oo dejinaya ambiyada sidiiqiinta shuhadada iyo kuwa saalixiinta ah aamiin ayaa lagu soo afmeeray bayaanka oo ay saacadihii lasoo dhaafay baahisay assaxaab urduu islamarkaana ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida qaarad oo ekaha hindiya mahadsanid rabbaani ku dhowaad siddeetan ruux ayaa ku dhintay shil ka dhacay duleedka magaalada hawaase ee dalka etoobiya haddaba warbixinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay shil ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka sidaama xilli ay sii kordhayaan shilalka ay dadka badan ku dhimanayaan ugu yaraan toddobaatan iyo kow qof ayaa ku dhintay kadib shil gaari oo ka dhacay degmada boona oo ku taalla bariga sidaama ee koonfurta magaalada adis ababa ee caasimada waddanka itoobiya siday xaqiijiyeen mas-uuliyiinta xabashida ee gobolka shilku ka dhacay iyo dhakhaatiirta deegaanka oo la hadlay warbaahinta caalamka musiibada ayaa argagax ku riday dadka deegaanka mid ka mida mas-uuliyiinta deegaanka shilku ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in shilku ka dhacay buundo dulmarta webiga galaana oo boqol shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada hawaasa oo ah caasimadda sidaama ninkan ayaana sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen kow iyo toddobaatan rag ah iyo saddex dumar ah agaasimaha isbitaalka boona ayaa sidoo kale xaqiijiyey tirada dhimashada isagoo waraysi siinayay warbaahinta maxalliga ah sida dad goobjoogayaal ah u sheegeen warbaahinta shilkan ayaa dhacay kadib markii gaari xamuul ah oo ay dad badan saarnaayeen uu xakameyn waayey daraawalkii waday isagoo dul marayay buundo dusheeda arrinkaas oo markii dambe sababay inuu ku dhaco webiga galaana guddoomiyaha deegaanka shilku ka dhacay ayaa sheegay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen beeraley ka yimid beeraha lagu abuuro kafeyga iyo dhallinyaro deegaanka ah oo kasoo laabanayay aroos abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaas ayaa bayaan uu soo saaray ugu tacsiyey musiibadii dhacday isagoo saraakiisha waddooyinka ugu baaqay inay baaritaano ku sameeyaan wixii dhacay shilalka noocan ah ayaa sannadihii dambe kusoo badanayay waddanka itoobiya waxaana loo sababaynayaa hanaanka dhismooyinka waddooyinka oo aan wanaagsanayn iyadoo xukuumaddu ay ka gaabisay ka shaqaynta badqabka waddooyinka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha
xiise dolaadeed ayaa weli ka aloosan deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona kooxdii riddada maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah kusoo daadguraysay deegaankaasi tafaasiisha warkan waxaa haya yaasir maxamed wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in xiisado colaadeed ay weli ka taagan yihiin deegaanka ceelbaraf ee hoostaga degmada mahadaay halkaasi oo dilal qorshaysan ah ay ka dhaceen kooxda riddada soomaaliya ayaa deegaanka ku daabushay boqolaal maleeshiyaad ah kuwaasi oo dadka deegaanka ku haya raaf mararka qaarna geysanaya toogasho toos ah waxaana toogashadaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh maleeshiyaadka deegaanka lagu fasaxay ayaa ku andacoonaya inay gacanta kusoo dhigeen kooxo hubaysan oo deegaanka ah kuwaasi oo khamiistii lasoo dhaafay weerar jidgal ah ku dilay toddoba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya odayaasha deegaanka ceelbaraf oo shir jaraa-id qabtay ayaa ku eedeeyey kooxda riddada iyo maamulka hiirshabeelle in ay ka dambeeyaan dhacdooyinkani ka taagan deegaankooda iyagoona degnin culus u diray maamulada fadhigoodu yahay muqdisho iyo jowhar dowladdii taliyayaasheedii kuwii nabad sugiddeed kii militariga waa u tageen waa ka hor wareegeen waxay hirshabeellay tageen oo marka horeba aan aada uga shakisaneen iyo dhibkay hayso maanta waxaa noo caddaatay oo waadix noo ah hirshabeelle inay la diriirsan tahay deegaankaas dagaal qaawana ay ku qaadayso sababta waxaa caddaynaya ciidankii ayaa jawhir maray shidaalay ugu shubtay buuranay xoolo uu qashay buundada mahadaay ciidanki jooga ka wareega idaa dhahda ciidankaana maraye ciidankuna cid qur-aan uma soo akhri rabaan xabaday wataan dowladda hubkeeday wataan inay dadku dilaayeenayna sheegeen marka haddii taliyihii lugta maaragtay oo militariga uu celi waayey ee ka tegey kii nabad sugidda uu ka tegey dowladdii hirshabeelle ay u xoolo qalayso ay ciidan ku galbinayso ay arooska dhigayso ma hadday ay marsiisa ciidanka amarsiisa ka kala wareega ay dhahda dhanka kale odayaasha deegaanka calbaraf ayaa sheegay in maleeshiyaad aargoosi u socda ay kusoo wajahan yihiin kuwaasi oo ay gadaal ka riixayaan taliyaasha ciidanka lugta kooxda riddada iyo ka nabad sugidda iyagoona u diray degniin culus
waxaan si cad uga digaynaa falalkii wuxuushnimada ahaay ee afartan iyo sideed saacdii lasoo dhaafay ka dhacay degmada ceelbaraf iyo deegaanada hoos yimaada in ay mar kale soo noqdaan iyo dadkii shalay galab lagu dhibaateeyey deegaanada hoos yimaada degmada ceelbaraf in la helo cid qaada mas-uuliyadda falkaas argagaxa leh haddii falal noocaani oo kale ah ay soo noqdaan waxaan ku adkaysan doonaa in dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalk soomaaliya aan si adag ugula xisaabtami doono taliyaha booliska hirshabeelle xasan dhicisow waxa uu ka wado oo dhibaatada nagu ah anaga maxaa la yidhahdaa degmada ceelbaraf asiga asaa maxaa la yidhahdaa shacabka waxa dhibaataynaya waa asiga bal uusan naga dhibaatayn dadka shacabka ah hooyooyinka ilmaha iyo odayaasha berimageedyada inuusan dhibaateyn dhacdadii maalinkii khamiista ee toddobaadkee lasoo dhaafay ka dhacday deegaanka ceelbaraf ayaa qalqal xoogani ku beertay maleeshiyaadka gargurte dhacdadani ayaa la filan karaa in xitaa saameyn ku dhex yeelato maleeshiyaadka murtadiinta dhexdooda
mahadsanid yaasir kataabel akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii kow iyo labaatanaad mashruuca qaybinta sikada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga mar kale warbixinta warkan waxaa sii amaqaadaya cabdiqaadir maxamed rabbaani
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kataayib al ikhbaariyaha ayaa soo saartay muuqaalkan mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri oo soconaya muddo saddex daqiiqo ah taas oo qaybinteeda ka dhacday deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ah ee baay xoole isugu jira geel iyo ari oo laga soo qaaday dadka akhniyada ah ayaa la siinayay fuqarrada iyo masaakiinta ku nool deegaanka iidaale iyadoo dadka sakadaas nasiibka u yeeshay la guddoonsiinayay min hal neef oo geel ah ama afar neef oo ari ah waa kuwan qaar ka mid a dadkii masaakiinta ahaa ee la siinayay xoolaha oo u warramay kataa'ib al ikhbaariya iyaga oo wejiyadooda laga dheehanayay farxad cabdinuur cabdiraxmaan xarur safaydna meliga suubiyahaye zakawaadka masaakinta la geebiyahay shaqnaf gaale maasha allah ilaahay galguuldi korkuweer sumeynta inay kaalmay على الإسلام دينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين وقوعا في الله سر في الخالدين
ابراهيم علي ابراهيم واي سمناف قال الحمد لله لا يمكن ما صير مستمر يقول الله سي قال الله يجيب
أما إن السعيد الحر
باين هذا محمد عبد يديرة يك ذكرني ذكرني كباس لا ينعمل الحمد لله يا شيخ ما يدلنا إلى أما إن السعيد الحر يمشي على الأشواك كي يرفع عدينا خفيف الفقر
ugu dambayntiina wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannad waliba sidan oo kale sakada xoolaha nool uga qaybiya wilaayaadka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka
قوي العزم بين العالمين فقى الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين وأوقد جذوة التوحيد نارا لتلفح عنك شيطان اللعين
munaasabad lagu caleemasaaraya nabaddoon cusub ayaa ka dhacday degmada ceelbur ee wilaayada islaamiga galgaduud sidoo warbixintan ku hayo walaalka marwaan maxamed munaasabadan oo beesha maqalsame ee beelweynta maxamuud hiraab ay ku dooranaysay naqiib cusub ah ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda naqiib muuse cumar cabdulaahi ee beesha maqalsame u dooratay inuu noqdo hoggaankooda iyadoona halkaas uu xilka ku wareejiyey naqiibkii hore ee maqalsame naqiib daahir ismaaciil ah waxaa naqiibka lagu caleema saaray munaasabadda xafladan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo waxgaradka beeshaasi iyo nabadoonnada iyo sidoo kale martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay naqiibka cusub ay caleema saarteen beesha maqalsame naqiib muuse cumar cabdulle isagoona sheegay inuu beesha ku hogaamin doono kudhaqanka shareecada islaamka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan su'aalinayaa xilkaa culayska badan leh oo qarabadaydu ay iga soo daba tuurtay oo aan anigu dooranay layga soo daba tuuray ilaahay subxaana wa tacaala akhri adduunba inuusan ugu ceebayn intaasna ilaahay aan ka weydiisanayaa waxaana ballan qaadaya haddii ilaahay qadar intaan hortooda ka ballan qaadaya sida ay igu soo doorteen shareecada islaamka inaan ku hogaamiyo inaanan xagga iyo xagga midnaana uga degin haddii ilaahay qadaro intaasna allah hortiisa ayaan ka ballan qaadayaa intaas kadib waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka maqalsame ninkaas isaga oo mataqaanaa naqiibka oo muuse cumar cabdille ah ayaan keennay xilka aan saarnay mataqaanaa maaragtay waxaan leenahay ilaahay hala qaado asaguna mataqaanaa midkii hadda haddii alle ku idmahayo waa u ducayhaynaahe daacadna wax ku dhaqa ilaahayna maaragta uu u fududeeyo xilkaas isagana allaha ka dhigo marka insha allahu tacaalaa annagaa soo doorannay waana ku kalsoonnahay
haddaan u laabto muuse cumar waxaan leeyahay waxaan saarnay xil weyn oon la qaadi karin waxaan leeyahay ilaahi weynaayo waaxida haya a gacan qaba kare ha gacan qabto kii ku dambaabana ilaahay kama dhigo
nabadoon daarina ismaaciil xeer cabdi waxaa lagu bedelay oo beeshii bay isku waafaqday naqiibka muuse cumar cabdulle inuu cidda hogaamiye heer maqlisame shareecadda islaamka ku hogaamiyo haddaan odayaal nahay haddaan culamo nahay haddaan ugaasyalee nahay intaasaan heer maqlisame isla qaateen reer maxamuud hiraamna aan u soo gudbaynaa qaraabada kale oo dariskaana aan u soo gudbinayna u sheegaynaa walaayaduna aan u soo gudbinaynaa ay nala ogaatay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ah isagoona sheegay inka wilaaye ahaan ay garabkiisa noqon doonaan naqiibka cusub ah ka wilaaye ahaan annaga naqiibka reer maqalsam ay keeneen waa soo dhowaynaynaa waana insha allahu tacaala la shaqaynaynaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala oo wax annaga maaragtay nagu aadan oo doorkeenna ah waxaanu nahay insha allahu diyaara ula nahay ilaahayna waxaa weydiinaynaa subxaana wa tacala in ilaahay u fududeeyo subxaana wa tacaala muuse cumar insha allahu tacaala waxaan u dhiibaynaa kitaabka qur-aanka kariimka ah midda labaad waxaan u dhiibayaa raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalama waxaan kale u dhiibaynaa qori ake afartii todobo waa kanna waa booshkiisi insha allahu tacaala cabaysan waaye baaraka allahu fiika ilaahay ha kuu fududeeyo
waad mahadsantahay marwaan bulshada ku dhaqan degmada silagle ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa goob fogaaraha ku daawaday aflaamta geedigii ee gurgurtay gul ama gebi dhaclay ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inooga diyaariyay isdarkaasi si guud wilaayaadka islaamiga ah waxaa habeenadii ugu dambeeyey si weyn looga daawanayay taxanaha filimkii geedigii gurguurta guul mise gebidhaclayn kaas oo soo koobaya maamul xumada ay maraannimadu u sii dheer tahay ee kooxda riddada soomaaliya uu ku hogaaminayo murtad xasan gurguurte tan iyo bishii mey ee sannadkii laba kun iyo labayolabaatan markan waxaa filimkan laga daawaday degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay u soo daawasho tageen dad aad u fara badan oo isaga kala yimid dhammaan xaafadaha degmadaasi idaacadda islaamiga andalus ayaa intii uu filimku socday waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah dadkii filimka u soo daawasho tegey
caawa waxaan daawanaynaa filan ayaan daawanaynaa wilaayada islaamiga ayaa filan noo dhigtay oo qiimo leh oo meel kastana taabanaya wallaahi korta kitaabka ilaahay kama adkaan karo
waan dhawahay walaal waa waxaana joogaa magaalada salga degmada salga joogaa magaciidana waa maxamed axmed maxamuud marka waan dhawahay masiirka xasan gurgurte wuxuu ku dambeeyey halkan qof walba wuxuu ku dhow dareemahayo marka waad ogeedeen wuxuu ka dhashale markuu soo galahayey dhaartu muxuu ka dhaw ku soo galay haddana muxuu ku dhahay wuxuu ku dambeeyey nin walba muxuu ku dhahay wuu dareemahayaa marka wuxuu ku dareembeeyey hal iyo eber wuu ku dambeeyey warkiis intaas waay
waxaana joogaa degmada salagle xasan guurguurta lama dhihi karo waa shaydaan guurguurta biidnillaahi karin muslinkana allaha ka dhex saaro masiirkiisa wuxuu ku dambeeyey inuu shaydaan munaafiqa yahay dameerna uu yahay doofaarna uu yahay waxbana uusan matelin muslimiinta waan dhawahay calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa umu salma ku joogta degmada salagle fiilanka waxyaalo badan oo xambaarsanaa xasan guurguurta oo booloqoofteen iyo balaayo waday aa maanta jab weyn ka gaaray dagaalo badan oo xamlaad badan u soo qaaday maasha allah ilaahay ku mahadsan mujaahidiinta guulo weyn ka gaaray wilaayaadka gaalana way jabtay bulshada soomaaliyeed ayaa si aad ah ula yaaban dhaqanxumada siyaasadeed ee murtad xasan gurguurte uu la soo fadhi xun yahay madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya waxaana dadka siyaasadda sarifa ay ku tilmaameen madharge jawaan hoos ka duleelo wata mahadsanid bukhaari ugu dambayntii xaflad lagu sagootinayey hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi dowradan oo loogu magac daray umil mu'miniin aacisha binti abibakar asidiiq shicaarkeeduna ahaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq islamarkaana socotay muddo lix bilood ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gebagabeeyey hooyooyin lagu barayey qoraalka iyo akhriska munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowrada oo ay kasoo qaybgaleen culimo nuqabo iyo marti sharaf kale ayaa waxaa bandhig cilmiyaad oo kooban kusoo bandhigay hooyooyinkii la barayey qoraalka iyo akhriska
ilaahay agdade daadal korbe algurab zulzul sala godanla zilati zisalos dhawe lati laanal korbe titalos dhawe al ardu allafla korbe laanlureb ardu arafla korbe ralureb rudat la godan zilzalaha zilzalos dhawe laanlureb zalaha sasal korbe laha laal korbe hahal korbe
sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay hooyooyinka dowladda loo soo xiray inay ku dadaalaan waxbarashada inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran addoommadu waa labadaas addoommada adduunka ku nool labadaasunbay u qabsanayaan da shaakira alle subxana wa taala ku shukrin aqoonsan nicmadiisa ugu shukrinaya iyo kuwa jasaariin ah oo imaa kafuuranta weeyaan oo nicmada ilahi subxana wa taala ku jasaaro labadaas way qaybsamayaan marka shaakiriinta inaan noqono ilahay ku shukrinaya subxana wa tacaala maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum alla cadaabkiina muxuu ku falayaa haddii aad shukrisaan in shakartum wa aamantum saas weeyaan marka horta inaan shukriga badino allihii nicmadaas noo gartay nicmada diinka khayrkana soo waafajiyey dowladan qaadashadana soo waafajiyey cilmiga noo inaan wax aqrino waxna aan qorno noo fudeeyey waxa weeyaan inaan horta ku shukrino allana aan weydiisano ziyaado nicamtiisa inuu noo ziyaadiyo sidoo kale nabadoon sheekh cumar oo goobta ka hadlay ayaa xusay in arrin muhiim ah ay tahay in hooyooyin dowro loo qabtay lana baray qoraalka iyo akhriska allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa ee ku soo dadaalay juhdiga farada badan bixiyey muddo lix bilood dhan sabrayay ayagoo laga yaabo ubad yaryar inay ku xariiraan iyo mas-uuliyaad kale ay ku xariiraan u soo sabray u dhabar adeegay ayagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayr ilaahay khayr ha idinku abaarmariyo waxaa weeyaan waa arrin loo baahnaa qofka leh tacliimta asaga naftiisa awalan anfacaysaa maxaa yeelay wuxuu helayaa ama uu baranayaa wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa ayuu baranayaa qofka hadduu caami yahay uu waxba akhriyi karin waxbana qori karin haddee cabsida ilaahayna maarsi ugu dhowaado waa iska yar tahay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa juhdi ballaaran geliya sare u qaadidda heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu